وأدب الأحساب وحده وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين saakayka subaxii horeyso ayaa mujaahidiinta xarakatu shabaab almujaahidiin oo fulinaya amarka alle subxaanahu wa tacaala uu yidhi waqciduu lahum kula marsad iyo iyagoo u danqanaya shacabkooda muslimiinta ah ee waddooyinka ay u istaageen kooxda riddada ciidamadeedu ay waddooyinka iyo duruucda u joogsadeen dhibaatana ay ku hayaan lagana maqlayay shacabka muslimka ee soomaaliyeed qayladooda ay ka qaylinayeen beryahan ayay saakay mujaahidiintu waxay aroortii hore weerar ballaaran ku baadeen jidka dheer ee xeebta mara marka laga bilaabo galgalato ilaa burka cali cabdi ilaa laga gaaro ceel cadde halkaas oo mujaahidiintu saakayto weerarka ay ku qaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala nasriga iyo guusha uu ku siiyey cadowgii meeshaa deganaa ee kooxda riddadana halkii laga caydhiyey baktigoodii iyo maydkoodiina halkii la dhigay hubkii ay haysteen inteedii ugu xooga badnaydna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nexlo u siiyey oo uu ku deeqay mujaahidiinta oo laga qaaday baabuur dhowr ah oo ay ugu waawen yihiin baabuur shilkaa iyo baabuur suuga iyo baabuur biiteena baktigoodiina ilaahay subxaana wa tacaala in kan badan oo ka midana meesha uu ku halaajiyey intii haasana firxadkoodii uu badda kusii socdo mujaahidiintuna ilaa hadda ay sii daba joogaan insha allahu haddii ilaahay yidhaahdana lasoo maxay heday qaaqaban doono ama la layn doono haddii la yidhaha subxaana wa tacaala maantana jidkii uu ku jiro gacanta mujaahidiinta dadka muslimiinta ahna insha allahu ay si xorriyado la-aana ay ku mari doonaan haddii la yidhaha subxaana wa tacaala waxaan ugu baaqaynaa dhammaan kuwa xunxun ee muslimka dhibaya ee riddada u shaqaynaya ee waddooyinka taagan waddooyinka harena insha allahu haddii ilaah yidhaahdo in laga wareeji doono haddii ilah yidhahdo subaan dhawaanaha soo socda iyagana waxaan uga digaynaa inta ay goorgoor tahay tubadu ay furan tahay ilaahay hawa tooba keenaano oo riddada ay u shaqaynayan haka laabtaano dadka muslimiintaana waddooyinka durba ay ku dhibayaan haka joojiyaano dhammaanna shacabka muslimkaana waxaan leenahay insha allahu guushi waa dhow yahay sabra oo adkaysta inta dhimana insha allahu ilahi yaanoo dhamaystiri doonaa mujaahidiintana waxaan leeyahay halkiina kasii wada insha allahu haddii ilaa yidhaahdo koryaalka aad kor yeelaysaan shareecada ilaahay iyo difaaca difaacaysaan dadka muslimiinta ah iyo diintooda iyo dadnimadooda wajazakum allahu khayran wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalama ajmaciin